Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta laga dhagax dhigay iskuulkii ugu horreeyay ee degmada Afmadow kaas oo gaar u ah hablaha degmada. Gudoomiyaha Golaha Deegaanka ah Duqa Magaalada Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa dhagax dhigay iskuulkii ugu horreeyay ee degmada Afmadow kaas oo ay wax ku baranayaan gaarna u ah hablaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
waxaa farxad weyn maanta noo ah degmada afmadow oo yeelatay maanta waxaan dhagax dhignay baan ka wada halkan waxaan dhagax dhignay iskuulkii ugu horreeyey ee abid laga sameeyo iskuul gabdho ay dhigtaan keligood ayaa maanta halkan ka dhagax dhignay dhulkaasna wasaaradda waxbarashada waxaana dhulka na siiyey dad reer afmadow ah ayaa na- na siiyey oo waalidiintooda dhinteen meeshan waxaan uga ducaynaynaa waalidiintii dhimatay allah u naxariistaan leenahay ajir iyo masaxaran allah ka siiyo waxaan kaloo meeshan aan dadweynaha afmadow ka codsanayaa waxaa kaloo noo yaala isbitaal weyn oo loo oo ah, wasaaradda ah, bisha cas ay rabto inay halkan ka dhisto dhul intaa in la eg dad bixiyana waa u baahan lahay oo reer afmadow ah taa waxaan kaloo u baahan lahay iskuul kale oo xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha labadaba lagu baranayo waxbarasha- bara- eh, waxbarashada xanaanada xoolaha ah iyo beeraha labadaba ayagana iskuulkaasna waa loo baahan yahay waxaan u baahan lahay marka reer afmadow oon u sheegayaa dhul baan u baahan lahay aniga qaybtaydaan ka qaadanaya hal dhul anaa bixinaya dhulka kalena waxaan ka rabnaa reer afmadow aan ka rabnaa waa mahadsantiin kulligeen